wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa magaalada muqdisho ka dhaafray shirka maayarada magaalooyinka dalka kaasoo lagu soo bandhigayo dhinacyada horumarka caqabadaha iyo arrimaha kale ee ku gadaaman howlaha la xiriira dowladaha hoose waxaana shirkan uu socon doonaa muddo laba maalmooda shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada qaar maayarada magaalooyinka beledweyne dhuusamareeb cadaado caabudwaaq baydhabo xudur marka barawe waajid kismaayo garba xare afmada jowhar warshakh iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa shirkan ka sheegay in dowladda federaalka konton kun oo doolar abaalmarin ay siin doonto dowladdii hoose ee la timaada waxqabada la taaban karo ujeeddada ugu weyn ee madashan waa la sheegay madasha maayarada magaalooyinka iyo degmooyinka soomaaliya waa inay helaan madal ay iyagu leeyihiin ku wadaagi karaan aragtidooda waad ogtihiin lakabyada kala duwan ee dowladda dowladihii madaxweynayaashii waa kulmaan baarlamaanadii xiriir bay leeyihiin maayaradana maadaama ay isku level yihiin ayaguna inay yeeshaan madal kulmisa oo ay ku wadaagaan dhammaan xogaha kala duwan iyo khibradaha iyo waayo aragnimada sidoo kalena ay noqoto meel ay ku midayn karaan cududooda ka guddoomiye degmo ayna ku wada raadsadaan wixii taageero lagama maarmaan u ah horumarinta siyaasadaha magaalaysiinta iyo barnaamijyada kale ee dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo magaalada caasimadda ee muqdisho ka wasaarad ahaan iyo guud ahaan dowladda federaalka soomaaliya annagoo ka wakiila waxaa naga go-an annagoo raacayna xoojinayna hannaanka federaalka soomaaliya inaan maayarada magaalooyinka iyo degmooyinka soomaaliya aan ka gacan siino wax walba ay nooga baahdaan hadday noqon lahayd mid farsamo hadday noqon lahayd khibrad iyo aqoon iyo hadday noqon lahayd inaan u qareenno sidii deegaamadaasi u horumari lahaayeen maxaan shirkan uga baahannahay namber kow waxaan u baahannahay inaad soo bandhigtaan wixii idinkaga qabsoomay ballanqaadyadii kulankii hore ee maayarada oo ay la socoto wixii caqabada ah ee jira kadibna aan isla gaarno si wada jira sidii caqabahaas caqabadahaas xal loogu heli lahaa labo waxaan rabnaa in qorshayaal cadcad oo la maalgelin karo ay ka soo baxdo madashan dhammaadkeeda oo la ogyahay oo cadcad oo magaalo walbaaba waxyaalaha hortabinta u leh ama deegaan walbaaba uu soo bandhigayo kaasaana qorshaha rasmiga ah oo la isla ogaanayo dowladda federaalka iyo hay-adaha caawiya maayarada iyo dowladaha hoose tan saddexaad waxay tahay dowladda federaal ahaan waxaan diyaar u nahay inaan inla raadinno meelmarinta qorshayaasha si aan u horumarino magaalooyinka soo socda federaal ahaan waxaan rabnaa halkaa inaan ku dhawaaqna maanta inaan insha allahu sanadka abaalmarin sanad la ah ayaan ku dhawaaqaynaa oo magaaladii ku guulaysata iyo dowladdii hoose ku guulaysataa dowladda federaalka lacag konton kun oo doolar ay u ballanqaadayso